wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel ayaa degmada caabud waaqi gobolka galgaduud ka daahfuray shirka nabad dhiska loo dhan yahay ee bulshooyinka halkaasi oo hordhac u ah shirweynaha nabadda ee bulshooyinka caabud waaqi xiraale kulankan oo diiradda lagu saarayo inta kulankan oo diiradda lagu saarayo in nabad waarta loo helo colaadaha ka jira inta u dhexeysa degmooyinka caabud waaqi ee xeraale ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano maamulka degmada bulshooyinka qaybahooda kala duwan sida odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada iyo culimmada qaar kamida bulshadii kulankan ka qayb galay ayaa ka hadlay sida ay diyaar ugu yihiin in nabad waarta loo helo colaadaha ka jira deegaanadaasi qofku marka u horeysa hadduu ka bilaabo nafsadiisa nabadda aduu iska bilow marka hore xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu tilmaamaya wuxuu leeya laa taqdab ha caroon idan aduu haddaadan caroon ma dhici kadho qofkan kale inaad wax dhibaataa u geysatid saasba marka waxaa adiga laga helaya markaas nabad kadibna waxaa dhacaysa dadkii kale inay nabad ka helaan adiga nafsadaada markii laga soo gudbo handale waxaa ku xijisaa qaraabadaada ama dadka adiga guriga kula joogaba dadka marka adiga qaraabadaada yani kula dhow haddaad gacanta qabato hadday dhib samayn lahaayeen aduguna aad ka nabad gasho wax dhibaato aadan u geysan badanaa waxaa dhacday wax guryaha ka as-aasma ayaa waxay u gudbaan dadka iyaga ah oo kuu dhow ficil ay sameeyeen dad kale in dhibaato ugu geystaan idan marka qaaraabadaadii adiga hadday kaa nabad gasho wax ficil ay iska kicin ayagana sidoo kale waa soo sheegnay intay nafsadooda ay isku ilaaliyaan handalo dad kale ka nabad galaan qoyskaasi saas ku nabadgalay ama qaaraabadaas ku dhow saasay ku nabad gasho waxaan leenahay waxaan diraynaa annagoo ururka haweenka gobolka galwaaq gaaraan degmada caabud waaq waxaan diraynaa baaq nabadeed baaqaa nabad oon dirayna wuxuu yahay nabad baa naasla nooga leh dhammaan galmudug meel kasta dhibaatooyinka ka jira waxaan leenahay hala joojiyo hala joojiyaan leenahay nabadda ha la qaataan leenahay nabad baa wax ku wanaagsanaadaan colaadda waxbaa ku hallaaba sidaa daraaddeed walaalayaal reer galmudug guud ahaan soomaaliya meel kastada joogtaan baaqeennu waa annagoo ururkii ah muxuu ahayta gobolka galwaaq baaqa aan dirayna waa nabad
wasaaradda arrimaha gudaha oo galmudug oo ku qabatay gobolka galwaaq maantay ku qabatay shir nabadeed ku qabatay odayaashii iyo waxgaradkii iyo islaamkuna ay la qaateen ugu dambeynna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta galmudug oo kulankan daahfuray ayaa ka hadlay sida dowlad goboleedka galmudug ay uga go-an tahay in ay xaliyaan colaadahaasi islamarkaana lasoo afjaro dhibaatooyinka bulshada ku nool deegaanadaas haysta xeraale iyo meeshareed caabud waaq waddooyinkan dambe waxaa ka jiray colaado soo noqnoqday baa ka jiray guud ahaan madaxa degmooyinkaas iyo shacbiga ku nool reer galmudug intaba waxaan ku wargelinaynaa in la xakameeyo colaadaha miiska wadahadalka lagu soo noqdo la wada hadlo la xaliyo dhibaatooyinkaas muxuuaha soo noqnoqday inaan muxuu ahaa ka shaqayno sidii guud ahaana aan suhuuc ay gelinahay gaar ahaanna hadda arrinkaas ay dadka deegaanka qaarkood ay wadaan lagana qayb galo lagu karaameeyo meesha lagu dhigayo looga qayb galo laga qayb qaato runtii si mugle looga qayb qaato kulankan ayaa qayb ka ah dadaalada nabadeed ee xalka loogu raadinayo colaadaha ka jira deegaanada u dhexeeya degmooyinka caabudwaq ee xeraale kuwaas oo ay ku dirirayaan dad walaalo ah oo halkaas wada dego